bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan inaan si adag u cambaareeyo falkii waxaasnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka soomaaliyeed uu u geystay darawal waday bajaaj runtii arrintan waa arrin aad iyo aad looga naxo shaksiga dhibkan geystayna waa maxamed deeq cabdi aadan oo aan heedaha amniga amarnay in la soo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana muxuu ahaa sharciga la hor keeno la hormarsiiyo ma aqbali karno mana u dulqaadan karno dhallinyaradeennii bajaajka waday in muxuu ahaa macno darro ah loo dilo si kasta oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii khidmada ahaa si kasta oo howlihii dowladda la rabo inay u socdaan haddana ma u dulqaadan karno mana yeelayno mana aqbalayno in muxuu ahaa dhallinyaradeenii si micno darraah lagu dilo qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin caddayno bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogtaan in la soo qaban doono lana marsiin doono sharci isagana waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa hay-adaha amniga si tallaabada tallaabada ugu adag ugu habboon looga qaado waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogo gaar ahaan shaksigii nooga geeriyooday bajaajka waday iyo eheladiisii aan muxuu ahaa leenahay inna lilah wainna ilaahi raajicuun ma ahayn in maanta oo marxaladdan dalka uu ku jiro inaan dadkeennii dhallinyarada shaqo abuurka samaystay oo bajaajka waday u adeegay halbowlo lafdhabar u ah bulshada in si micno darra ay ku dhintaan arrintan waa soo noqo noqotay mana u dulqaadan doono bacdamaa arrintan ay tahay arrin qof dowladda hoose ka tirsan qofkan dilka geystayn waxaan ballan qaadayaa inaan hor keeni doono maxkamadda isla markaana lagu qaadi doono tallaabada tallaabada ugu adag